sidii warkaba aad ku maqlayseen goordhow ayaa madaxweynaha federaalk soomaaliya waxa uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xaflad lagu qabtay xarunta madaxtooyada soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa markii labaad qabanaya xilkaasi muddo ka yar shan sano gudahood xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan ka soo diray goordhow magaalada muqdisho
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa galabta u magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake kadib markii lixdii bishan aynu ku jirno baarlamanka soomaaliya uu kalsoonidii kala laabtay xukuumaddii uu hogaaminayay cabdiweli sheekh axmed munaasabad lagu soo dhoweynayo ra-iisul wasaaraha cusub magacaabistiisa oo ka dhacday xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud galabta marka waxaa farxadii sharaf weyn ii ah in aan magacaabo ambasador cumar cabdirashiid inuu noqdo prime ministerka soomaaliya waxaan rabaa ambasador cumar waa wada garanaysaan waa safiirkeennii ugu dambeeyey ee magaalada washington ee dalka maraykanka laga soo bilaabo kow iyo sagaashankii ilaa hadda safiirku maynaan lahayn magaalada washington dalka maraykanka safaaraddaas oo muddadaas dhowr iyo labaatanka sano xirnayd ayuu hadda soo agaagumay oo soo furay shaqo aad iyo aad uqurux badana ka qabtay safaaradda furitaankeedii iyo cilaaqaadka dowladda maraykanka iyo dowladda soomaaliya u dhexeeya intaba ambasador cumar waad garanaysaan waa ra-iisul wasaare ayuu dalka ka soo noqday muddo dheerna jimcida qurmaha ka dhexaysa ayuu la soo shaqeeyey waxaan rajaynaynaa hawshii socotay dalka ee muddaday soo socotoo dhan horumarka soo samaynaysay ee mar walba meel soo gaaraysay in ay halkeedii si xowlia uga sii socod noonto oo aanay ku qaadan doonin waqti dheer oo la qabsi ah iyo maxaanku raha dibulihiis ah sidoo kale waxaa isaguna madasha kulanka ka hadlay ra-iisul wasaaraha la magacaabay cumar cabdirashiid waxaana uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay islamarkaana uu soo magacaabi doono sida ugu dhaqsiyaha badan golo wasiiro cusub oo awood iyo khibradba u leh inay dadka iyo dalkaba samata bixiyaan
madaxweynaha marka hore waan ka aqbalay waan uga mahad celinaya runtii kalsoonida iyo iyo fursadda intaba waktiga xaadirka ah ee yani ay weli dhiman tahay howl badan oo sidii loo hiigsado doorashadeed waxaan halka ka salaamayaa oo kaleeto madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiya ku-xigeenka xildhibaanada jooga iyo dhammaan ummadda shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u ballan qaado wixii wanaago igu horreeyey inaan kaabo insha allah wixii dhiman in la dardargeliyo waliba iyadoo waktiga aad u yaryahay haddana inaan insha allah ka tallaabsano inaan higsiga aan gaarsiino ummaddaana meel ay doorasho ka geli karaan insha allah waxaan guda u geli doonaa sidii xukuumad loo soo dhisi lahaa sida ugu dhaqso badan annagoo la tashanayo madaxweynaha guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka xildhibaanada ummadda soomaaliyeed gobollada intaba si loo helo dowlad dalka iyo dadka u shaqaysa insha allah cumar cabdirashiid ayaa horay ra-iisul wasaare uga soo noqday dowladdii uu hogaaminayey madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo ay khilaaf ku kala tageen waxaana cumar cabdirashiid uu noqonayaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee ay madaxweyne isqabtaan oo mar kale jagadan dib loogu magacaabo waxaana dadka siyaasadda oo darose ay ku tilmaamayaan inuu yahay nin wax badan ka soo bartay khilaafkii isaga iyo madaxweyne sheekh shariif islamarkaana karti u leh inuu waddada horumarka ku hogaamiyo xukuumadda uu soo dhisi doono taasoo lagu hanween yahay inay ummadda gaarsiiso qorshaha hiigsiga ee labada kun iyo lix iyo tobanka ee lagu wado inay doorashooyin madax bannaan guud ahaan dalka ka dhacaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho